qaraarka tirsigiisu yahay toddobaatan iyo labo islaash boqol iyo soddon ee qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqay lixiyo tobankii mey inay tahay maalinta caalamiga ah ee wada noolaanshaha nabadda taasi oo micnaheedu yahay in si joogto ah loo abaabulo dadaalada beesha caalamka si kor loogu qaado nabadda dulqaadka isdhexgalka isfahamka iyo wadajirka maalintani waxay ujeeddadeedu ay tahay in la ilaaliyo rabitaanka in la wada noolaado oo la wada dhaqmo oo lagu midaysnaado kala duwanaansho si loo dhiso adduun waara oo nabad ah wadajir iyo wada noolaansho maalintan waxa ay ku marti qaadaysaa waddamada inay sii horumariyaan dib u heshiisiinta si ay u caawiyaan si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumar waara mid ka mid a ujeedooyinkeeda ayaa ah in la gaaro iskaashi caalami ah oo lagu xalinayo dhibaatooyinka caalamiga ah oo ay ku jiraan kor u qaadista iyo dhiirigelinta ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aas-aasiga ah ee dhammaan iyadoo aan loo kala soocin jinsi luuqad ama diin sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobiiyo sagaashankii golaha guud waxa uu ku dhawaaqay qaraarkiisa konton iyo labo dhislaa shan iyo toban sanadka labada kun inuu yahay sanadka caalamiga ah ee dhaqanka nabadda agaasimaha waaxda xiriirka bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle cabdulaahi cusmaan wehliye ayaa ka waramaya ahmiyadda maalintan
waa maalin aada u wanaagsan runtii nabad iyo dib u heshiisiin waa waxa bulsho ay ku wada noolaato runtii haddii aan nabad la helin nolol ma jirto runtii maaragtay dib u heshiisiintuna waa wax mar weliba loo baahan yahay maadaama mar walba ay khilaafyo imaadaan isku dhacyo imaadaan marka dib u heshiisiintu waa wax mar weliba diyaar maaragtay loo yahay loona baahan yahay in waqti walba ay joogto ahaato runtii wasaaraddu dadaalo badanay wadaa dhanka nabaddana runtii waxyaabo badan ay ka qabteen deegaanada hirshabeelle runtii waxaa ka jiro colaado kala duwan guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan maxamed cabdulaahi daahiye ayaa sheegay in wax badan ay ka qabteen sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda wada noolaanshaha
runaantii ururka dhalinyarada gobolka hiiraan wuxuu ka yimaada bulshada wuxuuna u shaqeeyaa bulshada doorka ugu weyn ama ou leeyahayna waxa waaye waa horumarinta dhalinyarada iyo midnimadooda waxyaabaha soo xejiyo waxa waaye inuu ka shaqeynta nabadda iyo inuu maxaa lahay dhalinyarada ku booriya nabadda nabadda iyo ilaalinta xuquuqda wada nooloshaha run ahaantii nabad markii la yiraahdo waa waa wa waa micno badan tahay laakiin waa erey kooban laakiin micnihiisa aada u weynyahay haddii nabada jirinna waxa waaye nolol jiri mayso wada noolaasho jiri mayso marka nabadda waxa waaye waa aasaasiga nolosha sheekh xamse yuusuf oo ka mid a culammada magaalada beledweyn ayaa sheegay in diinta islaamka ay door weyn ku leedahay nabadda iyo in lagu wada noolaado runtii nabadgelyada iyo ku wada noolaanshaha nabadgelyada diinteenna meel weyn ayay joojisay oo islaamka ah dadkana in ay markaa isnabadgeliyaan ayaa ilaah subxaana wa tacaalana u amray nabigana sal ly slam uu amray oo faray ummadda muslimiinta ah uuna ku booriyey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih muslim waxaa eh kii ay markaa ka nabad galaan muslimiinta kala afkiisa iyo aadinkiisa ay ka nabad galaan oo aan markaa wax kasta oo dhib u geysan kara walaalkiis kale muslimka aan markaa u geysanin runtii marka nabadgelyo taasi waxay ka dhalanay marka in dadkii qof walba markuu afkiisa iyo adinkiisa reebta in markaa dadkii ay si nabadgelye oo aan walwal lahayn oon cabsi lahayn ay ku wada noolaadaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay nabadda muhiimad weyn ay u leedahay ayna ilaaliyaan
nafsad ahaanteeda haddii aan ka hadlo wada noolaanshaha markaasi dhan walbay noqotaba haddii noqoto dhankii waxbarashada haddii noqoto deegaan ahaan ama deriskaba oo mid mar walba diinteena nafartaba deriskeen mar walba loo wanaajiyo la xushmeeyo la qadariyo
si wacan u ilaaliyaa maxay ahayd qaraabada waan xirgiriyaa deriska sidoo koo dhan waan ka warqabaa iyo inta asxaabta aan nahay intii karaankeyda ah aad ayaan ugu dadaalaa barnaamijkaas hadda maxay ahayd dhibaatooyinka ay leedahay dhibaatooyinka way fara badan yihiin kuwa meesha lagu soo koobi karo ma aha maxay ahayd wax ka mid ah haddii maanta iyo laba qabiil ama laba cid oo isku dhow oo dha- maxay ahayd dhalasho wadaag iyo wax kasta isku ay isdagaalaan waxaa ka mid ah maxay ahayd maanta dadkiisa asxaabtaada ahayd iyo oo isla joogteen ood beri maxay ahayd aada isku imaadi karin